bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka caalamka ee rediyo muqdisho codka ee jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah awooda lay ka raalli noqdo warka aad kula socon doontaanna waxaa ka mid a taliyaha ciidanka amisom iyo saraakiil kale oo ayaa waxa ay tageen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe iyagoo halkaasi kula kulmay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka jamhuuriyadda soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe munaasabada lagu xusayey maalinta cunada adduunka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ah ayaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalintaasi ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa lagu soo warramayaa in ay soo bandhigeen maanta dhoolatus ay ku muujinayeen awoodda ay u leeyihiin la wareegitaanka deegaanada kooxaha argixisada ay al-shabaab ay ku sugan yihiin ee gobolka oo ay ka baxeen ciidamada ethoobiya jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa soo dhoweysay doorashada aqalka sare ee dalka ee ka socota magaalada cadaado ee gobolka galgaduud aqoonfidaarsi looga hadlayay sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxaysa ee dalka ayna ka qayb galeen shirkadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay jaamacadaha iyo xubno ka socday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho waa robabka dayrta ayaa ka bilowday magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyadoo xaaladda magaaladaasi oo dhowaanaanba dagaallo ay ka jireen haatan ay tahay mid aada u wanaagsan dalka koonfur africa ayaa lagu qabtay bandhig lagu sameynaya markaasi ama lagu soo bandhigayay hiddaha iyo dhaqanka waddamada africa oo ay soomaaliyana qayb ka tahay qodobka warka dibadda ugu doorka rona dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxda afartan iyo saddex dal oo ka tirsan midowda afrika ayaa shir oo looga hadlayo la dagaalanka burcadbadeeda waxa uu uga soconayaa magaalada lom ee caasimadda dalka togo intaasi dhegaystayaal waa qaar ka mid a qodobada warka iyaga ugu doorka roon oo diyaar garooba warka oo faahfaahsan
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
hagaag dhegaystayaal mar kale kulanti wacaanoo wanaagsan warkii oo dhan taliyaha ciidanka midowda afrika ee amisom iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka ayaa lagu soo warramayaa inay gaareen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe iyagoo halkaa kulan kula qaatay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka hirshabelle maxamed muuse maxamed ayaa noo faahfaahinaya saraakiil ka socda ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ayaa waxay maanta gaareen magaalada jowhar ee caasimada gobolka shabeellada dhexe wafdigu uu horkacayay taliyaha guud ee howlgalka midooda afrika jenaraal cusmaan nuur sabagle ayaa waxaa halkaasi kusoo dhoweeyey mas-uuliin uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed odowa iyo guddoomiyaha cusbe ee baarlamaanka hirshabelle sheekh cusmaan barre maxamed iyagoo ay ka sheekaysteen xaaladda guud habsame u socodka shirka oo maraya heerkii gabagabada iyo sida loo dhammaystiri lahaa wafdiga oo ulajeedkiisa ah oo kurgelid xaaladda goobaha ay ka dhacayso doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalk soomaaliya uu u matalayo maamulka hirshabelle waxay sidoo kale ka hadleen arrimaha nabadgelyada hay-adaha kala duwan ammaanka gobolka shabeellada dhexe
munaasabad lagu xusayay maalinta cunada adduunka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho muxidiin macalin cabdulle ayaa ka qayb galay warbixintan ayuuna noo diyaariyey
xuska maalinta caalamiga ah ee cunnada oo ay soo agaasimeen mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha soomaaliya waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda beeraha soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiin ka socday hay-adda cunnada iyo beeraha ee faw iyo xubno matalaya ururka iskaashatooyinka ahmiyadda ay leedahay in dadku ay wax soo saar sameeyaan iyo qaabka loo dhiiragelin karo arrintaasi ayay ka hadleen madaxda ka qaybgalay munaasabadda agaasimaha wasaaradda beeraha soomaaliya doctor maxamuud maxamed maxamuud ayaa ugu horreyn ka hadlay muhiimadda maalintan maalintii cuntada adduunka iyo maalintii beeralayda soomaaliyeed oo shan iyo tobanka oktoobar markaa waa labadii waan isu keennay xildhibaanada ka qaybgalay munaasabadda iyo xubnaha matalaya faw ayaa ku dardaarmay in door lagu yeesho horumarinta wax soo saarka dalka oo si weyn looga faa'iidaysan karo anoo ku hadlaya magaca golaha shacabka waxaan isleeyahay kow hambalyo ayaan leeyahay wasaaradda beeraha madaxdeeda shaqaalaheeda eh, iskaashatooyinka beeralayda soomaaliyeed meel walba ay joogaan u dabaaldegidda maalinta xafladdan ee cuntada adduunka
dalkan aad u jeedaanna waa dal qani ah oo wax soo saarka beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga waddamada afrika haddii la yidhaahdo ahaan lahaa haddii maamul fiican loo helo waddanka ugu horreeya oo leh webiyadii iyo dhulkii iyo beerihii iyo xoolihii wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha soomaaliya mudane cabdicasiis saalax carmaan ayaa muujiyey in wasaaradda beeraha ay ku dadaalayso in dadka soomaaliyeed lagu taageero sida ay uga faa'iidaysan lahaayeen kheyraadka dalka wasaaradda beeraha tabcan eh, shaqo badan ay qabatay howl badan ay qabatay dadaal badan ay ku bixisay juhdi badan ay ku bixisay maanta nimcadan hortayna taagan eh, soomaaliya oo maanta barwaaqo ah colaad ka jirin dhib ka jirin oo green ah ilaahay horta ha nooga dhigo waddankeenna wasiirka wasaaradda beeraha soomaaliya axmed xasan gaboobe ayaa tilmaamay in qof waliba uu mudnaan ku leeyahay heerka uu gaarsiisan yahay wax soo saarkiisa iyo qaabka uu kaga faa'iidaysto kheyraadka dalkiisa
waxaa la yidhaahdaa man laa yamlik quutahu laa yamlik qaraarahu qofka aan wuxuu cuni lahaa asagoo quudkiisa soo saaranin go'aan uu qaadan karo ma jiraan haddii run la sheego shacabka soomaaliyeed aad bay u mahadsan yihiin ayaga waxaan ka toosin lahaa waxaan hadda meesha laga soo saarayo oo hoos yaalla waxna waxaa la yidhahdaa quutu daruuri waxna waxaa la yidhahdaa fawaakih waxa daruuriga ah waa kuwan dhinacan jira weeye waa waxa lagu noolaado kuwanna waa faakiho iyo ganacsi ganacsatada soomaaliyeed iyo beeralayda ayaga oo aad u mahadsan maadaama kontarool dawladeed oo wax isku dheelitiro la waayey beryahan dambe waxaa xoogga la saaray maxaa la dhoofiyaa oo wax ka soo baxaan ummaddu waxay cuni lahayd xoog lama saarin muxiidiin macalin cabdullaahi s n t v muqdisho
waa hagaag markaana dib ugu laabanayo dhegaystayaal qodobkii warka ugu horreeyay oo markaasi a idiin sheegay taliyaha ciidanka amisom iyo saraakiil kale ayaa lagu soo warramayaa inay gaareen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe halkaasi waxa ay saraakiisha ciidanku kula kulmeen wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka dhowaan laga dhisay magaalada jowhar ee hirshabeelle oo markaasi halkaa ay kala hadleen xaaladaha dhowr ah oo dhinaca amniga uu ka mid yahay maxamed muuse maxamed haynoo faahfaahiyo warka waaya aqoon isweydaarsi looga hadlayay sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxaya ama ka soo baxay oo ay ka qayb galeen shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiga jaamacadaha iyo xubno ka socday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho aqoon isweydaarsigani ayaa waxaa ka qayb galay oo loogu yeeray shirkadaha ganacsiga dalka ka jira ee shaqooyin ka bixiya jaamacadaha iyo xubno ka socday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana ajendaha aqoon isweydaarsigani ahaa sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhallinyarada ka soo baxaysa jaamacadaha dalka ama ka soo baxday ee waxbaratay oo in badan oo ka mid ahi shaqo la-aan ay ku yihiin gudaha dalka ka qaybgalayaasha ayaa waxa ay markaa ka doodayeen sida ugu wanaagsan ee dhallinyaradani waxbaratay ay u heli lahaayeen shaqo si ay u yaraato shaqo la-aanta arrintaas oo ay door weyn ka qaadan karaan ganacsatada iyo jaamacadaha dalka ee soo saara dhallinyarada waxaa soo qabanqaabiya isku imaatinkani xarunta shaqo abuurka ee fursad job center oo hoos tegaysa markaasi hay-adda iftin foundation waxaanay kaashanaysay rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya madaxa barnaamijkani cabdulqaadir macalin maxamed ayaa u sharaxay ka qaybgalayaasha aqoon iswadaarsiga iyo muhiimadda uu leeyahay doodan waxay ku saabsan tahay bangiyo badanaa dalka jiro dad bay shaqaalaysiiyaan shirkado kalaa jiro jaamacadaha dad ay qaateen qof kastaba waxyaabaha uu qabtay iyo maxay eeday waxyaaba kusoo kordhiya suuqa shaqada iyo baahida shaqadoonka iyo waxyaabaha la qaban doono iyo dadkan si isu kaashan lahaayeen in dalkan dalan ahayn aysan lahayn meel kale u aadi lahayn oo loo jeedin lahaa maadaama ay jaamacadii joogaan bangiyadii joogaan shirkadii kale joogaan dowladda joogto inaan isweydaartana aqoonteeni iyo waxyaabaha oo khibradda ah aan wadaagno uu ku saabsan yahay waxaan umalayn doonaa dood dood furay noqon doontaa haashim ducaale oo xubin ka ah rugta ganacsiga iyo warshadaha dalka oo isna ka hadlay goobta ayaa waxa uu sheegay in doorka rugta ganacsiga soomaaliya uu yahay in dhallinyaradani shaqo loo abuuro kaalin weynna ay ka geysanayso rugtu Ee, rugda ganacsiga mar walba waxay diyaar u tahay wixii wadanka ee, lagu horumarinayo inay qayb ka tahay waxaanan ku faraxsanahay inaan nahay een, een, qayb ka mid ah een, dad een, een, hadda een, u- diyaariyayaasha programkan iyo programmo la mid ah een, waana wax aad loogu farxo ee, wasaaradda shaqada een, ee, dadkii shaqa bixiyaan- bixiyiinta ahaa intaba inay meel wada fadhiyaan iyo dhallinyaradiisiiba ee, waana muhiim arrintaas waana ku faraxsanahay inaan ee, anoo matalaya rugta ganacsiga maanta aan kasoo qayb galo ugu dambayntii waxaa ka hadlay ismaaciil macalin cabdullaahi agaasimaha tababarada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana halkaasi uu ka sheegay doorka wasaaradda ee ku aadan dhallinyarada waxbaratay iyo sidai ay shaqo u heli lahaayeen Eh, annagoo fulinayna waajibka shaqo ee iyo xuquuqda ay ka siman yihiin xagga tacliinta ah gabdhaha iyo wiilasha waxaan rabnaa mustaqbalka insha allah inaan gaarsiino eh, wiilasha iyo gabdhaha inay shaqada u sinaadaan oo aan midna lagu xadgudbin maxaa jira shaqada waa loo siman yahay waxyaabaa loo siman yahay oo ragga iyo dumarka ay ka siman yihiin oo gabdhaha iyo wiilasha ay ka siman yihiin ayaa shaqada kow ay ka tahay marka annagoo taas og ayaan waxaan rabnaa in gabdhihiina shaqo la siiyo wiilashiina shaqo la siiyo boqolkiiba intaasba iyadoon la dhihin inta la sii karo la siiyo duruufaha hadda aan ku jirno haddii laga gudbana boqolkiiba konton iyo boqolkiiba konton looga dhigo
waa hagaag sida uu kusoo warramayo wariyahayaga cabdishakuur cismaan cali oo magaalada beledweyne ku sugan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee gobolka hiiraan ayaa waxay maanta sameeyeen dhoolatuus ballaaran oo ay ku muujinayaan awoodda ay u leeyihiin inay kala wareegaan kooxaha argixisada ee al-shabaab deegaanada ay uga sugan yihiin gobolka hiiraan oo si gaara markaasi ay ka mid yihiin deegaanadii dhowaan ciidamada etoobiya ay banneeyeen cabdishakuur iminka ayuu si toosa qadka telefoonka ee beledweyne ugu jira cabdishakuur may maqashaa Ah, waa mahadsantahay faahfaahin naga sii cabdishakuur ee dhoolatuuska ciidanku ay sameeyeen iyo muhiimadda
kaahiyow eh, sidaa sheegtaba iyadoo magaalada beledweyne gaar ahaan eh, deegaanada hoos yimaada eh, sida ceel cali iyo deg- eh, deegaanka kale ee moqokore la yidhaahdo ay dhowaan iskaga soo baxeen ciidanka amisom ee etoobiya ayaa eh, ciidamada qalabka sida maalmahanba waxay ku jireen u diyaargarow ballaaran oo sidii deegaanadaasi gacanta ay ugu dhigi lahaayeen Eh, rabnimadii maanta eh, taliska guutada tobnaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee la magaala magaalada beledweyne ee boqolaal ka tirsan ciidamada ayaa waxay kusoo bandhigeen dolotus military oo aada u ballaaran islamarkaana ay u diyaar garoobeen sidii ay deegaanadaasi ciidanka amisom ka baxeen ay ula wareegi lahaayeen ciidamada eh, waxaa ii muuqanayay iyagoo wata gawaari dagaal oo casri ah oo dhowaan dowladda soomaaliya oo ay ku wareejisay taliska guutada tobnaad oo la keenay magaalada beledweyne oo ambalaasyo iyo iyo dabcan gaadiidka waaweyn ee gaashaaman ay qayb ka ahaayeen ayaa ciidamada wateen iyo hub noocyadiisa kala kala duwanaa oo markaasi u muuqday hub cusub marka een, saraakiishu waxay isigeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo saraakiisha kale amisom kasoo atay kasoo qayb gashay in ay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay ee, ku dhamaystiran yihiin dhammaan agabyadii ee, xagga dagaalka la gelayo loo baahnaa sida rasaasta ee, gaadiidka iyo iyo iyo Waay.
dabcan ee, hubkaas qayb ka ahaa marka Waay.
Een, waxa waxaana ee, saraakiishu ay ballan qaadeen in gobolka hiiraan saaka kamid ah aysan u ogolaa doonin in maleeshiyada ee, kooxda al-shabaab ay sii maamulaan oo shacabka sii dhibaateeyaan way cabdishakuur yaa cabdishakuur ciidamada etoobiya ee ka baxay magaalooyinka hadda aanu ka hadlayno iyagu halkay qabteen
Een, kaayo wax faahfaahin oo intaas ka dheer ee, kama hayno ee, laakiinse deegaanadii ay ku sugnaayeen inay kasoo baxeen ayaan ku xaqiijin karaa way qayb ma ka yihiin mar way qayb ma ka yihiin cabdishakuur ciidamada dib u qabanaya magaalooyinkaasi ee iyagu qayb ma ka yihiin oo ma gacan siinayaan walba
Een, saraakiishu markii ay la hadlayeen een, ciidanka oo kumanaan ahaa oo fagaaraha xarunta tababarka la magalay oo kula hadlayay waxay sheegeen in ay ciidamadu isku diyaariyaan difaac iyo weerar intaba Ee, taas oo muujinaysa in ciidamadu ay ay keligood ku yihiin saraakiishuna maysan xisaabin ciidan amisoma oo garab siinaya ee, kuwa ee, xoogga dalka soomaaliyeed ee way dowladda ay qabanqaabisay oo gaadiidkoodii iyo warsaartoodii iyo hubkoodii loo dha- loo dhamaystay aad baad umahadsan tahay cabdishakuur aad baad umahadsan tahay cabdishakuur cismaan cali weriyaha iyaga gobolka hiiraan ayuu ahaa qadka telefoonka ayuu iigu warramayay jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ayaa waxay si diiran usoo dhaweysay doorashada aqalka sare ee dalka taa oo ka socota magaalada cadaado ee gobolka galgaduud iyo magaalooyinka kale ee xarumaha u ah dowlad goboleedyada dalka ka jira maxamed cali jubba ayaa faahfaahinta warkaa noo haya ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya mijal kiitin ayaa soo dhoweeyey doorashada aqalka sare ee ka socota magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka galmudug qoraal kooban uu soo dhigay danjida kiitin bartiisa twitter-ka ayuu ku sheegay in uu ku faraxsan yahay doorashada aqalka sare ee ka socota cadaado danjira kiitin ayaa sidoo kale soo dhoweeyey labada dumarka ah ee ka mid noqday xubnaha aqalka sare u matalaya galmudug baarlamaanka soomaaliya jawaahir axmed cilmi ayaa noqotay qofkii labaad ee dumar ah oo loo doorto aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaana ka horeeyey samsam daahir maxamuud oo noqotay qofkii ugu horeeyey ee dumar ah oo loo doorto aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maamulka galmudug ayaa doortay xubnaha aqalka sare u matalaya oo ka kooban sideed xubnood
waayahay islamarkaana gobolka mudug haddaanu sii aado magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo dhowaan aan ay ka jireen colaado u dhexeeya labada dhinac ee maamulada puntland iyo galmudug ayaa lagu soo warramayaa dhinaca kale in xaaladda aad wanaagsan ay ka jirto maanta roobabka dayrta ayaa ka curtay gobolka mudug qaybo ka mid oo magaalada gaalkacyo ay ku jirto waxaana soo dhoweeyey dadka deegaanka cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaa nooga soo diray waa cabdirasaaq maxamed faarax shiino ayaa noo faahfaahinaya iyadoo lagu guda jiro xilli roobaadka dayrta ayaa waxaa magaalada gaalkacyo iyo qaar ka mida deegaanada gobolka muduga ka curtay roobabkii dayrta waxaana roobabkani saacadihii u dambeeyay ay kuwa ka da-ay magaalada gaalkacyo iyo deegaanada kaga beegan koonfurta galbeedka waqooyiga iyo bariga inkastoo ro- deegaanada qaarkood aysan roobabku iskisu ugu dayin ayaa haddana waxa roobabkani ay yihiin kuwa ay ku birseen dadka iyo dunyada roobabkani ka curtay magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug ayaa iyagu imaanaya xilli ma ma bilihii u dambeeyey ee jireen walaa xoogan ay soo muujinayeen dadka xoolo dhaqatada ee ku nool dhulka miyiga islamarkaana iyagu ku noolaa daafsinta xoolaha iyo biyaha waxaana dadkaasi inta badan ka cabanayeen saameyn la xiriirta dhinaca daaqsimaadka iyo biyaha waxaana xaaladana roobabkani ay noqdeen kuwa ay dadku iyo dilo mu fiican ka muujinayaanna waxaa sidoo kale roobabkani ay ku sadhegmayeen ay jiraan baraka daafsan oo ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaana dadka barakacyaasha intooda badan ay haatan ka cabanayaan oy la-aan maadaama la gudagala xilli roobaadkii maamulka deegaan maamulka degmada bacadweyne ee gobolka mudug oo aan goordhow la xiriira ayaa sheegay in halkaasi ay gaareen boqolaal qof oo iyagu ka barakacay magaalada gaalka islamarkaana ay ku haysato oy la-aan xogayaha maamulka degmada bacadweyne maxamed siciid axmed cali oo aan goordhow dadka taleefonka kula xiriiray ayaa sheegay in deegaankaasi ay gaareen boqolaal qof oo iyagu ka barakacay magaalada gaalkacyo kuwaas oo sheegay inay halkaasi ku haysato oy la-aan waxaana ugu baaqay hay-adaha samafalka dowlad goboleedka galmudug federaalka in dadkaasi gurmad loo soo fidiyo sidoo kale deegaanada dhaca dhulxileedka bariga gobolka mudug ayaa iyagu weli roobabkaasi ay ka dayn islamarkaana ay ka jirta biyo la-aanta gudoomiyaha degmada hobyo cabdullaahi maxamed cali oo isna dadka taleefonka kula xiriiray ayaa waxa uu sheegay in deegaanada eelhuur cimbarwaaqo iyo waable oo ka tirsan dhulxileedka bariga ay ka jiraan abaaro iyo biyo la-aan daafsanna cabdirasaaq maxamed axmed radio muqdisho gaalkacyo
sanad cabdirasaaq igar alla hada dhegeystayaal cabdirasaaqyada noo badan waa cabdirasaaq maxamed axmed oo gaalkacyo warkaa nooga soo diray dadka koo- waa dalka koonfur afrika ayaa lagu qabtay bandhig lagu soo bandhigayay hidaha iyo dhaqanka wadamada afrika oo markaasi ay soomaaliya ku jirto cali axmed sheikh ayaa noo faahfaahinaya barnaamijkan oo ahaa mid lagu soo bandhigayay hiddaha iyo dhaqanka south africa ayaa waxaa lagu qabtay magaalada cape town ee dalka south africa waxaana ka qaybgal waxaana ka qayb galay hay-adda waxaana ka qayb galay hay-adda lagu magacaabo midey africa oo fadhigeedu yahay magaalada kipton ee dalkaas ujeedka munaasabadan ayaa waxa ay gaar u ahayd maalinta hiddaha iyo dhaqanka ee south africa balse hay-addan oo ka shaqaysa jaaliyadda afrikaanka ah ee ku nool kipton ayaa waxa ay soo agaansatay munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayay hiddaha iyo dhaqanka shucuubta afrikaanka ah ee dalkaasi ku nool cabdiqaadir khaliif agaasimaha jaaliyadda somali association of south africa ee gobolka western ee soomaalida ayaa ee dadka soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in dadka soomaaliyeedna iyana dhaqankooda soo bandhigeen barnaamijkaasna wax badan ay ka faa'iideen waxa uu ahaa mid loogu dabaaldegayay maalinta hiddaha iyo dhaqanka south africa waxaana fursad loo siiyey dadka soomaaliyeed iyo weliba dadka kale ee afrikaanka in iya- in iyana hidahooda iyo dhaqankooda ay soo bandhigaan soomaalida ayaa waxay halkaasi geeyeen dhaqanka suuban ee bulshada soomaaliyeed ay leedahay waxaana goobta joogay hablo soomaaliyeed oo qaarkood ku labisnaa hidaha dharka hidaha iyo dhaqanka waxaana ka mid ahaa sawdo xaaji siidow oo warbaahinta qaranka la hadashay waxaan ka qayb galnay barnaamijkan lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka waxaana aad ugu faraxsannahay inaan maanta soo matelno soomaaliya dhaqankeedana aan south africa kusoo bandhigno ayay tiri sawdo bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka kala duwan ee dalka south africa ayaa inta badan waxa ay aad u dhex galaan barnaamijyada noocan oo kale ah ayna ka shaqeeyaan iyagoona si weyn looga iyagoona saameyn aad u badan ku leh dalka south africa gaar ahaan dhanka ganacsiga iyo weliba wax soo saarka cali axmed warbaahinta qaranka
halkaa warka kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda madaxda afartan iyo saddex dal oo ka tirsan midowda afrika ayaa shir looga hadlayo dagaalka waa la dagaalanka burcadbadeednimada wuxuu uga soconayaa magaalada lom ee caasimadda dalka togo shirkan ayaa waxaa ujeedkiisu yahay sidii loo nabadayn gelin lahaa ama loo nabadgelin lahaa maraakiibta ganacsiga ee isaga gooshtaa badaha afrika iyadoo oo markaasi mararka qaar halis ay kala kulmaan galaabashada burcadbadeedu ay ka geysanayaan xeebaha guddoomiyaha midowda afrika ninka lagu magacaabo idris debi ayaa furitaankii shirka ka sheegay muhiimadda ay leedahay dhowrista bay-ada badaha nooc kasta oo ay tahay wuxuuna caddeeyey in afar iyo konton dowladood oo afrika ay ka kooban tahay soddon iyo siddeed ka mid ah ay xeebo badeed leeyihiin ayna markaasi ka helaan sagaashan boqolkiiba dakhliga dibadda iyo gudaha ka soo gala ugu dambayntiina xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ninka lagu magacaabo john kerry ayaa xaaladda suuriya kala hadlaya madax ka tirsan dalalka yurub xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa waxa uu ku wajahay ama uu markaasi sheegay inuu doonayo in magaalada lom ee dalka britain uu markaasi kula kulmo qaar ka mid a madaxda waddamada afrika kiir ayaa doonaya inuu wadatashi ku saabsan suuriya iyo xaalkeeda la yeesho wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka britain faransiiska iyo sidoo kale jarmalka arrintaasina waxa ay daba socotaa waa layidhi kadib markii sabtidii keeri uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka iyo sidoo kale dalalka deriska allaha suuriya kulankaasi oo ka dhacay dalka switzerland waxay ku fashilmeen madaxdii ka qayb gashay inay heshiis xabad joojin ah ka gaaraan colaadda suuriya laakiin keri oo markaasi hadal ka jeedinayey arrintan ama ka hadlayey ayaa ku tilmaamay fikrad cusub in laga wada hadlay islamarkaana ay dhalin karaan fikradahaasi in hanaano kala duwan nabad looga dhaliyo suuriya wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ninka lagu magacaabo sergey lafrof ayaa isna ka hadlay arrintan wuxuuna fikradaha cusub ku tilmaamay kuwa muhiim u ah dadka reer syriya waxaa xusumidan in dowladaha maraykanka iyo ruushka aysan markaasi isku raacsaneen qaabka ay wax uga socdaan dalka syriya iyo dagaalada ka dhacaya waxaana dhowaan hakad galay wadahadal u dhexeeyey labada dowladood oo ku saabsanaa xabajoojin laga hirgeliyo dalka syriya iyadoo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyey in xabajoojintii waddankaasi laga looga dhawaaqay uu dhinaciisu jebiyey ama uu duqayn geystay dowladda maraykanka ayaa waxa ay taageeraysaa xulafada in badan oo ka mid ah ee ka dagaalamaysa dalka syriya ee dagaalka kula jirta dowladda uu hogaaminayo madaxweyne bishaar al asad halka dowladda ruushka ay garab siiso dowladda madaxweyne bishaar al asad islamarkaana ay iyana ka soo horjeedo dhinacyo badan oo ay markaasi dowladda maraykanka iyo dowlado kaleba ay taageerayaan arrintaasi ayaana keentay in xaaladda dalka syriya ay qasku markaasi ama ay sii qasanto guud ahaan dhegaystayaal warka caalamka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad ka dhegaysanayseen intaa ayuu ku idil yahay ciddii uu sheegay warku dib ayay uga heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho dot net waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka